Kalluunkan ayaa weerarada Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Gobolka Bokola iyo dhammaan hay'ado ka shaqeeya gobolka Bokola ayaa waliba lagu hadlayay sidii walanku qabsan lahaayeen fatahaado oo saameeya dadka ku nool xaafada Buulow ee degmada Xudura walibana ku qayb galaya kusimaha guddoomiyaha degmada ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada isku duubaha arrimaha samafalka gobolka Bokola iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada onkoreyntii waliba meelisay kulanka kuriyada warbaahinta kala hadalaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada waana ee kusimaha guddoomiyaha degmada usoona faahfaahin kubiya walyaabo kulanka kubahya guddiga gurmadka fatahaadaha oo kumida heer gobol iyo heer degmaniska jaraan iyo qeybkumida heedaha guddigaasi oo macnaha niskuweeri heedaha ka shaqeeya deegaanada ee degmada xudur oo dhammaantoona niskuweeri oo taasoo lunku arransaday sidii oo dhibaatooyinkan oo fataxadan oo jarta lunku hor taagan lahaayeen boona dadkii badkii waxa barakacay oo dhibaataysanaysay waa lanka gobodan lahaay iyagii ka niska koyni haddii la yar insha allah mayna go'aansanaynin macnaha sarfi assessment la sameeya si guud oo deegaanada oo afartan shanta kilomitr macnaha hooskuhaas degmada xudur ini waa laku goboda iyaga isfarni haddii laayar insha allah holoogina ee socdaan dhibaatooyin badanaas ku jiraan magaalada meel badana maana xaafadaha lakugahi oo biyihii daraadiyo eh weli roobkiina ee socdo oo weli inhirna oo dhibshiisku dareera barnaamijyadaas al jiraan iyoona shaqooyni haddii laayar insha allah hay-adaha samafalka iyoona wasaaradaha maaraynta masiibooyinka heerka heesteed iyoona macnaha marwilooba macnaha meenka nagane iniyo dadkaasi han gurmudaan si degjege galahanka geysidan ayaan inta koo sudaan haddii la insha allah ugu dambeyntii isku duubaha arrimaha samafalka gobolka bokola maxamed macalin axmed iyo weliba dhinihii kiishay uusa sheegay in dowlad iyo maamulka iyo hay-ado isku kaalado doonana sidee xallunku deeri lahayee xaalado fatahaado ka dhiidiya xudura runtii angmaha nagaan hay-adaha oo deegaankan rooga angmaha nagaana dhammaan way kala codsadaan wasaaradda gargaarka masiibooyinka koonfur galbeed iyo hay-adda gargaarka soomaaliya sadma dhammaanto wayba ku codsadaane ani barnaamijkan ilgaaraaneed laha ka fiiriya gobolka bokool guud ahaan gaar ahaan degmadaha xudun oad ka dhibaatadan ka badan hayta ani ilgaaraaneed laha ka fiiriya hay-addan oo gargaarka oo masiibooyinka soomaaliya sadma ani maanaa markasta ma aawano masahaan daadkan oo soomaaliin laanka talagali laaka wareegiyow runtii arrintiya wayba mudaane walaayan ama oysan galanbareedlasen kaayalanuuna wayba fadaane wala gurmudka oo soomaali laanka talagali walaay dadka le aylana seenay laakiin wayba fadaane walaagi deegaamada laanka talagalay leeyin ani laana geysiyo fadaanuna arrintaas cosaana maadaama aanu guddiga gurmudkeena barnaamijkaas wayba iyada maanaan taakiidiyaana dowlad soomaaliya ku codsadaan hay-adda ku codsadaan wasaaradda gargaarkana aramayo ayba fadaan koonfur galbeed ani armayo hooga saarta samaanaha dadkimiga gurmada runtii dhinaca biyaha dhinaca maanaha masqulo dumi dadka waxaa barakay hore markaroo baraka ahay gaarsho waxaa barakay borobaleemadaas oo dhan jiraan wayba fadaane gurmud degdega yaka baaqan insha allahu